alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى aalih وصaxbih wslama tasliima kaiira biidni اllaahi subxaanaه watacaala darsigeenna maanta waxaynu ku bilaabi doonaa arrin xidhiidhla leh towxiidkiiyo weyneynta ilaahay subxaana wa tacaala arrintaasi waxay ku saabsan tahay alxalifu biاllaah waalxalifu bigayri اllaah dhaarta ilaahay lagu dhaarto iyo dhaarta lagu dhaarto ilaahay cid aan ahayn dhaarta ilaahay subxaana wa tacaala lagu dhaartaa waa min tacdiim illaahi subxaana wa tacaala wa ijlaalih haddii ay tahay dhaar qofku run uu ku dhaaranayo waa weyneyn addoonku ilaahay subxaana wa tacaala uu weyneynayo waayo almaxluufu bihi mucadamun ka lagu dhaaranayaa waa mid la weyneynayo ciddan ku dhaaranaysa qalbigiisa meel ku leh ciddan loo dhaaranayaana ay ku qancayaan oo qalbigooda ku weyn walihaadaa waajibku wuxuu yahay horta dhaarta inaan la badin oo cinda alxaaja mooyaane qofku aanu dhaaran iyadoo baahi keentay mooyaane ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi waxfaduu aymaanakum dhaarihiinna ilaaliya waayo qofku haddii mar kasta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhaarto mar dhaar loo baahan yahay iyo mar aan loo baahnaynba maray xaaja keentay iyo mar aanay keenin arrinta noocaasi marka dambe waxay sababi kartaa qofka dhaarta inuu carabkiisu la qabsado oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhaarto isagoo been sheegaya arrinta noocaasina waa dembi aada iyo aada u weyn an yaxlifa alinsaanu biاllaahi wahuwa kaadib qofku inuu ilaahay ku dhaarto isagoo been sheegaya qofku inuu ilaahay ku dhaarto subxaana wa tacaala isagoo been sheegaya waa dembi aada iyo aada u weyn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi umirtu an ataxadaa can diik cunuquhu munhaniyat taxta alcarsh wa rijlaahu cala alardi asaabica yaquulu subxaanaka maa acdamaka waxaa lay amray inaan ka waramoon dadka uga waramo malag magiciisa diig la idhaahdo malagaas waa makhluuq aada iyo aada u weyn qoortiisu waxay soo laaban tahay carshiga hoostiisa labada lugoodna wuxuu ku hayaa dhulka toddobaad toddobada dhul u hooseeya ilaahay buu subxaana wa tacaala nasahayaa uu weyneynaya wuxuu leeyahy subxaanak ilaah xumaan oo dhan waad ka fog tahay oo sifo kuuma aha maa acdamaka alla rabbi oo weynidaa daata ahaan iyo sifo ahaanba ilaahay baa subxaana wa tacaala dhawaaqiisa markuu maqlo u jawaabayo wuxuu leeyahy fayaquulu allah maa carafa dalika man xalafa biya kaadiba weynidayda aada garatay muu garan qofkay igu dhaartay isagoo been sheegaya qofka ilaahay ku dhaartay subxaana wa tacaala isagoo been sheegaya taasi waxay daliil u tahay nuqsaan ku jirta towxiidkiisa iyo iimaankiisa ma aha qof ilaahay subxaana wa tacaala weyneeyey dhaarta noocaasana waxaa la dhaha alyamiin alkhamuus taqmisu saaxibaha fi nnaar waa dhaarta qofka ku dhaarta naarta quusinaysa ilaahay baynu subxana wa tacala naar ka magan gelinaaya qofku isagoo run sheegaaya ilaahay waa ku dhaaran kara laakiin dhaartaa wax keenay waa inay jirto ama war uu sheegay oo runnimadiisa uu adkaynaya jiritaankiisa ama cid dhaarsanaysa waa inay jirto laakiin wax weyn iyo wax yarba inuu qofka ku dhaarto maaha meelaha la diiday in ilaahay lagu dhaarto waxaa ka mid a alxalifu cala albeyc qofku markuu wax iibinaayo ama uu iibsanaayo inuu dhaarto uu idhaahdo wallaahi haadaa shayun jayid ama ishta wallahi ishtaraytu bihi kada aw wallaahi laysa liya fiihi ribxun kabiir ilaahay baan ku dhaartay waa shay fiican ilaahay baan ku dhaartaye shaygaa faa'iido weyne iguma jirto ilaahay baan ku dhaartay intaasaan soo siistay wakadalika mushtarigu markuu wax iibsanayo inuu ilaahay ku dhaarto oo uu yidhaahdo wallaahi shaygan shay ka wanaagsan baan arko intaa la siinayo ama wallaahi shaygan laftiisaoo intaa la siinayaa baan arkay ama wallaahi baan ku dhaartay intaasaad iga siinaysa nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi kamaa fii muslim wغayri iyaakum wاlxalifa calى اlbayc waxaan idinka digayaa markaad wax iibinaysaan ama aad iibsanaysaana dhaarataan nabigu calayh الsalaatu wasalaam dadka uu aadka uga dayriyey icqaab weyni qiyaamaha inuu ku dhici doono uu sheegay waxaa ka mid ah warajulu jacala اllaha bidaacatahu qof ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigay sida alaabtiisoo kale alaabtiisaa siduu u hadalhayo markuu wax iibinayo ama wax iibsanayo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u dhaaranaya oo yukir min alxalifi biاllah cinda albayci washira wuxuu farabadinayaa inuu ilaahay ku dhaarto markuu wax iibsanayo ama markuu wax iibinayo maxaa loo diiday xaaladdaa dhaarta waxaa loo diiday magaca ilaahay waa wen yahay in magacii ilaahay laga dhigto xayeysiis lagu socodsiinaayo alaabta ama alaab jaban lagu raadinaayo ayaa la diidan yahay waata kale xaaladaasi waa xaalad qofka damac adduunya uu ku jiro dhaartu waxa ay kalifi kartaa ilaahay uu ku dhaaranayaa xaaladdaa inuu been ku dhaarto waata saddexaade dhaartu waxaa dhici karta inaanay sax ahayn haddana dadka ay dagto qofkii marka lagu dhaho wallahi waa noocii u fiicnaa wallahi intaasaa layga soo siiyey wallahi inaan waxba ku saarin wallahi intaa yarbaa ku saaran qofka maadaama magacan ilaahay uu ku wen yahay magaca ilaahay isagoo ixtiraamaya oo qadarinaya oo magaca ilaahay qalbigiisa kalsooni u gelinayo waxay tahay sababi kartaa in la siro oo la khaldo iyadoo been waxa weeyaan loogu dhaaranayo lihaada baa rasuulku calayh salaatu wasalaam uu nahiyo u diiday alxalifa fi lbayc iibka dhexdiisa in la dhaarto ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in lagu dhaartaa waxay ka mid tahay min munaqisaati اtawxiid wa mudcifaat اliimaan waxyaabaha tawxiidka nuqsaamiya qofka iimaankiisana daciifiya walihaada ayaa baabkaa dhaarta ku saabsan aimadu ay ku sheegaan kutubta tawxiidka sida kitaabu tawxiidba ku qoran kitaabu tawxiid aladi huwa xaq ullahi cala alcibaad ilaahay subxaana wa tacaala cid aan hayn qofka ku dhaartay oo qof weyneyntii ilaahay uu xaq ugu laha oo ay ka mid tahay inuu ilaahay uu ku dhaarto qofka leexda weeye waana qof makhluuqa uu ku dhaaranayo weyneeyey hadduu makhluuqa u weyneynayo siduu ilaahay u weyneeyo ama si kaba sii daranna dhaarashadiisaasi waa shirki akbara weeye oo shirkigii weynaa miladiiyo diinta lagaga baxayay haddii dhaar afka un ay ka tahay weyneynta noocaasa aanu makhluuqan u hayn waa shirki asqara iyadu marka dhaarta ilaahay cid aanay lagu dhaartaa mar walba waa shirki marna waa akbar waa kii weynaa marna waa asqara waa shirkigii yaraa xadiidka cabdillaahi bni cumar tirmidi uu wariyay aimada qaarkood waa taxsiiniyaan wuxuu nabiga calayh salaatu wasalaam ka wariyey inuu yihi man xalafa bigayr illahi faqad ashrak ilaahay cid aanayn qofka ku dhaartaa shirki ayuu ku dhacay nabigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam man xalafa qaala fii xalifihi allaata walcuza falyaqul laa ilaaha ila allah qofka dhaarta oo dhaartaa dhexdeeda ku yidhaahda laatiya cuza laatiya cuza ayuu dhaartiisa ku dhex sheegay oo uu ku dhaartay waa laba sanam oo la caabudi jiray waxaa la mid a makhluuqaadka kale dadka qaar ay ku fitnoobeen ee cibaadaadkii ilaahay xaqa u lahaa ay u leexiyaan qofkaasi ha ashahaata buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam way waxaasi uu ku dhacay oo wax tawxiidkiisii dhaawacaya ama suulinaya marka haddii tawxiidkiisii meesha uu kaba baxay oo laata iyo cuza weli uu aaminsayo o ilaahayo u haysto ama sida ilaahay u weyneynayo u weyneynayo ama si kaba si daranba dee waaba qof gaalooba inuu dib u islaamo u baahanoo laa ilaaha ila allahda la yidhi ha ku dhawaaqo waa diintii dib ha usoo galo haddaanu waxaa aaminsanayne dhaartii jaahiliyada waktigii jaahiliyada carabka uu la qabsaday uun uu ku dhawaaqay uun laakiin ictiqaadka noocaasi aanu la socon laa ilaaha ila allahdani kafaaray u noqonaysa mid lagaga baabiiyo lagaga dhaafo dembigaa weyne u galay waxyaabaha lagu dhaaran jiray fi ljaahiliya waxaa ka mid a alamaana qodhaa iyo xaradaa inagu waa inagaan idhaahno ama ninku wuxuu ku dhaartaa dalaaq waa dhaar baadila oo dee ilaahay cid aan ahayn buu qofku ku dhaartay fi ljaahiliya waxay ku dhaaran jireen alamaana rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam kama fi tirmidi man qaala liakhiihi tacaal uqaamirka falyataصadaq bishay qofka walaalkiisa muslimkaa ku yidhahdo warkaale aanu khamaaree wuu dembaabay si dembigaa looga dhaafo xasanaadku dembiyadii ka horeeyey baa ilaahay uu ku dhaafaaye ina alxasanaati yudhibna sayi-aat sadaqada hala baxo qofku markuu dembaabo waxyaabaha dembiga lagaga dhaafo sadaqadaa ka mid a markaa inuu sadaqada badiyaa waa mid mashruuca khamaarkuna waa nooci badan yihi khamaarka maalmaha ciidiyaba aada dhulkeena looga isticmaala kimaar baa la yidhaahdaa fii luqati alcarab inaguna waynu yaro leexino khamaar baynu nidhahnaa man qaala liakhiihi tacaal uqaamirka falyatasadaq bishay yalcab macaka alqimaar turub baa lagu khamaaraa shilin duriya daabac loo yeelay baa lagu khamaaraa kubad baa lagu khamaaraa taayir laga dusinayo inta dadka indhaha laga xidho idhaa qofkii ka dusiyaa lacagtaasuu helaya haddii uu la waayana lacagta isagu uu dhigay baa laga helaya mar haddii tartan dadku ay gelayaan caaqibadiisu ay majhuul tahay oo la garanahayn waxaa lagu tartamayaana aanu ahayn saddexdii nebigu uu sheegay ee nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin alxadiid fi lbukhaari lama ogola tartan lacag lagu kala helaayo oo labadan qof ee tartamaya ay ku kala helayaan oon ka ahayn haddii lagu tartamaayo gaadiidkii dagaalka alkhuf waa geeli alxaafirna waa gamaankii annasluna waa asihaam alcarabiya waa leebabka carabi ay isticmaali jirtay kuwaasi iyaga waa lagu tartami karaa labada qof ee tartamaya xoola ay dhigeen ama midkood uu dhigeen waa ku kala heli karaan sababta loo baneeyena waxay tahay lianna hada mima yuciinu cala aljihaad waa qalabkii iyo gaadiidkii jihaadka oo taasi qofka waxay ku caawinaysaa inuu jihaadkii u diyaar garoobo oo ku tababarto waxaa la mida wax kasta oo hawshaa qabanaya o qofka jihaadka ku caawinaya sida gaadiidkan imika jihaadka loo isticmaaliyo hubabkan casriga ah waxaa kaloo lamida cilmiga sharciga isagana waa lagu tartami karaa maalla waa lagu kala heli karaa ama qur-aan ha noqdo ama xadiid ha noqdo ama masaa'il fiqiya ha noqdo ama culuum ulaala ha noqdo waayo ibnulqayim siuu ku sheegay kitaabkiisa alfuruusiya in allaha nasara hada diina biamrayn ilaahay diintan laba shay buu ugu hiiliy ugu gargaaray bisayfi naasir seef cadowga qoorta ka gurtoo diinta ka hor leexisa oo waddada u banaysa diinulislaam oo kuwa dadka inay gaadho ka hor taagan diinta ka hor dhaqaajisa walkitaab alhaadi iyo kitaab dadka hanuuniya oo xaqa tusa ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa nebiguna wuxu uhi bucidtu bisayfi beena yaday saaca labadaasaa diinta loogu nusirey yidhahdeen culimadu labadana keebaa asala alkitaab oo seeftu haddii ay kitaab weydo tufsidu akar mima tuslix inta ay kharibaysaa baa ka badnaanaysa intay hagaajinayso walihada qaala ibnu lqayim raximah llah fi kitaabi iftaaxu daari sacaada markuu ka warramaayo fadaaisha cilmiga wuxuu idhaahdaa wa sayfun bilaa cilmin mikhraabun laacib seef aanu cilmi hagahayn oo cilmi aanu wadin waxay noqonaysaa seef qof iska ciyaaraya dadka la dhex qaaday mid waxay kharibtaa uu badan yahayna way noqonaysaa waynaga aragnaa maanta dadka markaa jihaadka sheeganaya jabahaadka magacyada la baxay ee jihaadka sheeganaya laysa fiihim culamaa walaa ya'khuduuna alfatwa can alculamaa culimo kuma jiraan culimadan waxba kama dhegaystaan bal culimada islaamka qaarna waa gaalaysiyaan qaarna waa duraano waa dacniya waa dhalinyaro juhaala xudathaau lasnaan sufahaau laxlaama walihaadaa baa seeftoodu ay wax kharibtay oo seeftoodii wadinka arka inay dhiiggii islaamka daadinayso weliba si waxshinimoa foolxun marar fara badan ay u daadinayso waa seef cilmi saxi aanu hagahayn oo jahaalaad iyo shubahaad waxaa hagaya ay yihiin wixii markaa intaa ka soo hadha haddii labada qof ee tartamaya ay lacagta dhigayaan ama midkood uu dhigayo sida saxdaa qimaar baa la idhaahdaa waana xaaraan qofka yidhi kaalay kula khamaare ee arrinkaa ku baaqi baaba dambaabay sadaqada la baxuu hi nebigu xadiidka waxaan uga jeeday nebigu wuxuu ihi waman xalafa bilamaanati falyatasadaq bishay qofka ammaan waman xalafa bilamaanati falaysa mina qofka ammaanada ku dhaarta aniga dayru iga yahay bui rasuulku alayh salatu slam annaga naga mid maaha ilaahay cid aan ahayn laguma dhaaran karo nabigu alayh الsalaatu wasalaam adrak adraka الnabiyu cumara wa huwa yaxlifu biabiihi sida bukhaariya muslim ba ay wariyeen nabigu iyadoo safar lagu jira wuxuu soo gaadhay cumar ibn اkhaaab aabihii ku dhaaranaya waa inta aanu xadi cumar masalada aanu ogaano cilmigeeda aanu soo gaadhin faqaala الnabiyu alayh الsalaatu wasalaam in allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum man kaana xaalifa falyaxlif biاllahi aw liyasmut ilaahay waa idiin diido idiinma ogola aabbayaashii inaad ku dhaarataan waayo aabbayaashiin waa makhluuq makhluuqna laguma dhaarto qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto haddii kale yuu dambaabin ha iska aamuso dhaarta ilaahay cidanay lagu dhaarta waa dembi qofku isagoo been sheegaya hadduu ilaahay ku dhaarto waa dembi isagoo run sheegaya ilaahay cidaana hadduu ku dhaartana waa dembi labadana waxaa weyn isagoo run sheegaaya haddii uu ku dhaartay ilaahay cid aan ahayn waayo ilaahay hadduu ku dhaartay isagoo been sheegaaya waa dembi kabiiro una shirki maaha laakiin ilaahay cid aan hadduu ku dhaartay xataa run baa ha sheegaya waa shirka arrintaasi walihaada buu hi cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu lan axlifa biاllaahi kaadiba axabu ilaya min an axlifa bigayrihi saadiqan inaan ilaahay ku dhaarto anigoo been sheegaaya ayaa ii dhaanta oo igala sahlan inaan ilaahay cid aanayn ku dhaarto runba mid sheegayaba aan noqdee waayo ta hore waa dembi weyn ta dambana waa shirki wa shirku akbaru lkabaa'ir shirkigu dembiyada isagaa u weyn xataa shirkul asqarku dembiyada kaloo dhan waa ka weyn zinada iyo khamri la cabe iyo been la sheegay waxaasoo dhan shirkul asqarku waa ka weyn isaga laftiisuna wuxuu soo gelayaa taxta qowli اllahi tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa cumar ibnu khaaab radi allahu canhu bal u fiirsada saxaabada iyo siday xurumaadka ilaahay u weynan jireen oo marka lagu idhaahdo arrinkaasi waa xaaraan ama nebigu uu ka nahiyey siday uga hadhi jireen qaala famaa xalaftu bغayr الlahi mundu daka اlyawmi jaadan walaa xaakiya maalinkaa laga bilaabo ilaahay cid aanayn kuma dhaaran bu iyadoo arrintaasi dhaara iga to xaalif aan ahay mid isagu dhaaranaya iyo iyadoo cid kaloo dhaaratay xataa aan ka sheekaynayo ale qofkaasaa dhaartay oo sidaa iyo sidaasuu yidho ilahay cid aan ahayn buu ku dhaartay afkayga amabaan soo marin buu ihi dhaar ilahay cid aan ahayn waxa wayaan aan ku dhaarto aad bay dadka dhexdooda ugu badan tahay arrintaa nebigu calayh isalaatu wasalaam saas uu uga digay qaar baa aabbahood ku dhaarta qaar baa hooyadood ku dhaarta qaar baa sheekhii ku dhaarta ustaadkaan ku dhaartay waa nin wadaada dadka qaarkood baa ku dhaarta janankaan ku dhaartay ayaa meelaha qaarkood waxa weyaan ka dhacday waa nin askariya ayaa lagu dhaaranaya malaa janan ahaa qaar baa waxa weyaan sheekhii ku dhaaranaya qaar baa awliye ku dhaaranaya kul hada laa yajuus laa yajuus qaar baa rasuula ku dhaarta iyo nebiga aad bay taasi noogu badanta rasuulku alayhi salaatu wasalaam quluubteenna waa kuway waanaynu jecela laakiin arrintaasi ina geyeysiin mayso xaq ilaahay uu leeyahy inaynu nebiga alayh salaatu wasalaam siino dhaarashada ilaahay oo qura xaqule in lagu dhaarto nebigeenaana alayhi salaatu wasalaam inoo sheegay taas man kaana xaaliman falyaxlif biاllaahi aw liyasmut markaa qofka muslimka inuu carabkiisa ka jaro wixii hore uga dhacayna inta aanu dhimanayn ilaahay lagu horgeyn waa inuu ilaahay subxana wa tacala uga toobad keeno